bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hamiinimo faylaah welibaa ka dhowaasana barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada ee idaacadda raadiyaha baydhabo hamiin fayda dhegaystayaal welib waa hamiinimo talaadeetuu arbaanaha galayta taariikhdu welibay ka beeganta tumanka bilisiyeedaad agosto sannadka lamadu kun iyo labaatii kowda qodobada uu ka barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysada idaacadda raadiyaha baydhabo dhegaystayaal hasiinku gudbii doonna haddii ilaa raali ku nagda dhugunsuu doontaan weliba ku mid ahaa guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo shir guddoomiye shirlunku hadalay amniga deegaanada koonfur galbeed barnaamijkaasin gudbii doon dhegaystayaal shirkaasayti ollah ku saaray go'aana barnaamijka dabagalka wararkii waraysa idaacadda raadiyaha baydhabo saaxiib yeelashin gudbii doonna saasoo kale barnaamijka dabagalka wararkii waraysyada idaacadda raadiyaha baydhabo welibaasin gudbii doonee maamulka gobolka baay iyo kan degmada baydhaba oo kormeeray jid iskiirow xaafado magaalada tambaydho weliba qubuuraha shaacasharow jidkaasaytioo markaas dhibaato shal duwan ka qaben bulshada ku nool xaafaddaas barnaamijkaasin gudbii doon dhegaystayaal haddii ilaa raallo ku nagada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo wadahadal luwaladii madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta weliba nuusa adkayn arrinta muranka baddeen dhexay soomaaliya iyo kenya iyo habyaraata wadahadal ean lagala korna isla markaana laga xalili doono go'aanka maxkamadda cadaaladda adduunka i c j kureed markii uu sageekan anbabaxay dalka ee kenya ee caasimadda nairobi barnaamijkaasin gudbii doon dhegaystayaal haddii ilaaraalo ku nagada kusimaha ra-iisul wasaaraha waan ee ra-isul wasaar ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mahdi maxamed duuleed khadar weliba uu sageeka shidhikay xarunta wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda federaalk soomaaliya oo markaasi n hadallana ku jeeday meelasayti barnaamijkaasin gudbi doon dhegaystayaal haddii ilaara lagu nagada gudoomiyaha gobolka ba guddoomiyaha gobolka banaadir waan aduqa magaalada muqdisho mudane cumar maxmuud maxamed cumar filish weliba uusa xafiistii ka qaabilay danjire qadar anfadhi soomaaliya xasan xamse asad haashim haddaba may kuwada hadleen barnaamijkaasin gudbii doon dhegaystayaal ganacsatada jaadka ee magaalada muqdishon weliba fariinandirana ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo ku sugan kenya barnaamijkaasin gudbii doonna khudbaddii geegu sijeedii wasiirkii hore ee walbarashada soomaaliya waan ee musharax xildhibaan golaha cabdiraxmaan daahir cismaan shir oo markaasayti usa kuwaaladii magaalada muqdisho ee barnaamijkaasin gudbii doon dhegaystayaal haddii ilaa raali ku nagada qodobadaas iyo qodobadii kala hadnay kornay saaxiib yaal oo ka barnaamijka dabagalku wararkii waraysadaasiin gudbii doona anwar maxamed cabdiraxmaan ibraahim jiiro waasinsaari waanitisin guldarisiyaaya nuur kalsoon ee farsameyaha ka dhowaada markal iyo barnaamijka dabagalka wararkiiyo waraysyada ee idaacadda raadiyaha baydhabo waayahay dhegeystayaal weli horunsi guud galaan ee qodobadan ku horeeyay ee barnaamijka dawagalka wararkii horeysa idaacadda raadiyaha baydhabo saaxiib yaal qodobka aan ku horeeya oo ka barnaamijka qaadana albows ayaa guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane doctor cali saciid fiqi weliba geeko oo talaade eh shir guddoomiyey shir lagu ku hadlayay amniga deegaanada koonfur galbeed shirkan oo ka dhiya xarunta madaxtooyada koonfur galbeed ee magaalada tanbeydhabo weliba ku qiybgalay saraakiil ciidamada dowladda oo usi ka mid ay taliyaha ciidanka asluubta mahad cabdiraxmaan iyo weliba saraakiil ciidamada booliska militariga nabadsugidda koonfur galbeed iyo weliba hang amisom shirka weliba diiradda laka saaraysay lan sugu lahay amniga guud ahaan deegaanada koonfur galbeed intii lagu guda jira howlaha doorashooyinka islamarkaana ciidamadiioo bilaaban la dagaalanka al-shabaab haddaba shirkaas markaa dhammaaday taliyaha qeybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka maxamed sheekh cabdulaahi cirow waliba warbaahintan sheegay in shirka laku go-aamiyey in la dardargeliyay howlaha amniga deegaanada koonfur galbeed
waxaa shir iskugu yimid wafdi ka socda amisom sna maamul koonfur galbeed oo uu guddoominayey guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed mudane fiqi taasoo looga hadlayay dardargelinta amniga koonfur galbeed isku xirka sna iyo amisom iyo sidii amniga doorashooyinka koonfur galbeed ka dhacay mustaqbalka soo socda iyo haddaba loo sugi lahaa isla markaas waxaa la gorfeeyey howlahaas baaxadda leh dhammaanna waa la isku afgartay waxaana la go'aansaday in laga wada hortago si isku mid ah noocyada ciidamada kala duwan amisom sna boliiska nabad sugidda iyo dhammaan maamulka gobolka iyo degmada inay iska kaashadaan howlaha amniga si loo horumariyo amniga iyo badqabka shacabka koonfur galbeed isla markaas waxaa la gaaray go'aanadii ugu dambeeyey ee ah in la dardargeliyo howlaha amniga koonfur galbeed laga bilaaba saacaddaanna hawshaas waa lagu dhex jiraa waana socotaa hadday ahaan lahayd amniga gudaha magaalada iyo in la bacadsado shabaab meel kasta uu joogo hareeraha baydhabo meel kasta insha allah arrintaas waa lagu guulaystay waana la meel mariyey waana socon doontaa insha allah shacabka koonfur galbeedna waxaan ka codsanayaa inay barbar istaagaan ama gacan siiyaan ciidamada amniga ka shaqaynaya si loo sugo amnigooda
waayahay dhegeystayaal weli ka guda jirna weli barnaamijka dabagalka wararkii wareysa idaacadda raadiyaha baydhabo saaxiibyaal maamulka gobolka baay iyo kan degmada baydhabo weli ka hormeyranaa jid iskiirow xaafado magaalada baydhabo weliba ilaahi qubuuraha sheecasharow jidkaaseyti oo dhibaato ba-aanyo ku qaban gaadiidleyda markaaseyti cargadiska oo markaas ka shaqeeyo jidkaas iyo weliba inta badan bulshada markaaseyti halbowlahan ee markaaseyti oo isticmaalaya haddaba kormeerkan weliba suubiyey maamulka gobolka iyo kan degmada baydhaba oo markaaseyti isku mid ay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada iyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha sanfalka gobolka baay markaaseyti kormeereen welibanayo xaalado jidkaasayd wal ku weydiiyena guddiga iskaashitooyinka oo dhismahaas kuwada jidkaas oo anbadanyin dadka markaas cargadiska ee ka shaqayso baawarta cargadiska oo weyn oo magaalada markaasayd iyo sheeneen carada ee laaqodow duleedka magaalada baydhaba haddaba qaar ku mid a dadkaas yaa warbaahinta la hadle weliban kan ka dambooye gudoomiyaha ku-xigeenka arrimo sanfaalka gobolka
unu baabureye iskurogoleeya ee jidkool yablaka dhaboodi eeda liinka rafaadi ashaanu yaali ashankee ku qaadni nadiifini degmihii gabalan seeni baawurahaas wilqaagni walaalayaalow shidaalna sii baawruni qabne hoog anuni haysane shidaalna sii erni shidaalahna siyen niitaa kuleeyen baawurtiyaha tuman baawraas ku agaasini baaliha wedani ari ka wada shabohayna jidkii arakaawo ka wada shabohayna jidkii suubiyohayna gaalileyti ina iskurogoley ina saasaa kul ogaadas insha allah biidnillahi kariim
maybe antaan roogne taariikhdana aata tobankii bili siyeedad waddadoo muslimiinta iyo ummadaba hanuun dhibka qabtay beertaasaa la maraay beertaas laakiin ilaah ayaa hiridey beertay mal maraa aray inta oo madoo marta isku dhaafa hataa aragtideena hata liin ara korna sagaal dameer kolkoo ku qaadni yaa suubsani jidka usugeewaa yaa walaay wasakhaay ku qaadni maynaani jeynay himeelo bohol oo higga ayeena saasaataw e marka jidkii isugahaya hatana walaa areedka kakshishibna fadaana hooli unoo hayno gaadid ahaan unule ishilqaagnay gaadid ahaan yaa maamulkii degmada niinkooy iyo gobol marka insha allah arrintaasna isku kaashinay kulley ini walaagii tabar ee tabardare un noojeyt iniyo lakaasina wala dhaqaale hataa hoba nasii koraan ku qaadano waaba nasiyan shidaalaana nasiyay gaadiidkan unuun leh marka arrin maawgasaa insha allah geeka intan roogna meelin isin araga haytaan wali wahaa waddadii oo aboosharow oo reer baydhow walay gashan ee la argaay naskasheeneen oo gohnayti meelli marala waay oo runtii meel eedan foolhun haytay shacabkana hanin gudbiyan dhibaatadaas iyo haaladaas meelo ku jarti waddadan aboosharow habaalo iyo dad miid lahan qaadi jari meelli marsiol waay gashan dartiis walaagii gashan ee baydhowlaa ku qaadi walaay dowka hoolee baydhowla ka goori walaasoo dhongana naskasheeni baawur oo miid wado ka guddoomiyaner marka waliba ahaa aradaasaa iyo geeka banaayowshee iyo warku qobashadiya iyo injeedni iyo enkoyni siisiin barago haytaan marka wali singlana reer baydhow dalka guud ahaanba nadaafadiisna ilaaliya horumarshiina ku shaqeeya yo singlana meelin araga haytaan oon hadda roogno jidkan walgooyi gashan allaka gooyi jidkan jidkii oo halbowlaha baydhabo waay lankidhamada jidkaan la mariyee lankidhamada jidkaan la mariyee abaasharow lankiilioo laka duuge gabarooge anta gedaalkaan waxaan hadda ku koyni caraada baydhabo laka isticmaalo masjididka laka suubiya mas walkas lin isticmaalo intaa la ku qoda jidkaan la mariyaay halbowlaha jidkan inka ma hiimsan ahay jidkaan la gooy marka saadartiya geeka hambanne arago haytaa jidkii baldoosii la geliyey way furi meelo arrada la huqadaw oo basharo meelo hawaalo iyo bondbiyo meelo la ku gudboon saani marka da holaasi dhan wabadaani jidkii oo isan hada araga haytaan hirinay mal maraana beerta meelaasi la maray banaankaasi oo lanki lahayn diidi marka abashinin qoyti oo shacabka iyo abadaayaan on oo gobolka iyo degmada is wada noogee ka arrintan hambanay muddo banaanin sheegay jidkiin hadda furinye way furi gashankii wal ku qaadi arriir kale la kashabahay degmada baydhawana shidaalka iyo walbadan ku jeysatay dhagaale ah marka intii iskaashatadan oo ka shaqeeyo hayto arrintantan ka shaqeeyo hayto eedan kama hadnagaana may la faday bulshada ka nool baydhaba lankasta dhammada lan noolaada male marka darhad mayna nin sheegay baabuur miid weedo inta ka gadoomi arrintaasana nin gudbi walaa dhagaalaha ka biyini geekaan ka gurmani jidkan hirin an furaani abashaas oona nin sheegay hayte oni gobolkan marka mayla faday intii oo lukutahatiro walaan oo kala wal dadka dhan aan baahan halbowlihii beledku jidkan oo lanka dhimad la mariyay araadii la gaatiyay oo mayla qoday gadaal kanga intii la kuwaanta jidkan lingoyna qashin damba lahan kashibna jidkan dhatiis ya bulshadan ka baagaan marka hatana maadaama wanageeka koyni jidkii agafa la geliyey siisiin baragaasan agaftiyaligeli way haagi way nadiifi walay gashanhay meelanin iskajey way gube markili gubo hoobilaa ara nadiifi hatana korlaku kushube sida oo environmentaga dalka may leeraayuse kaalaawna runtii qashanka mayb waa wal oo eed dadan halaya oo nabaadguurka iyo ka shaqeeya bacyaha oo kaleeto banaanka silaanka gemi marka walaasdhanga maylerayus may fadaane un waana hamigaynaya una oo iskaaladaana maamulka gobolka iyo degmada insha allah soomaali guud ahaan horumarahay way dhaqaaqahay dowlad goboleedyada kula joogo dhanna welbi tartan langalahay may fadaane insha allah sanadlaha oo la tartamo magaalooyinka soomaaliya caasimadaha ankanada afad badan ani baydhabo kow nagad waayo baydhabo lama mara caasimad eta markoomayba caasimadan etaa maamulka gobolka baay magaal madaxda gobolka baayo caasimadii markoona mayba waa caasimadii oo dowlad goboleedka kumeelgaarka ee hata dowladdii dhan ka shaqeeya aytu marka magaalo oo eed qadiiminga oo eedun qurux badan oo maylerayis runtii magaci maamuuska lee geyga soomaaliya baydhabo oo baleera maylerayis sagiirka kase marka magaalada saasayti infac wiin oo magac wiin maadaama una geeka maamulan anu uniin anti iyeena qashin ama wasaq lahaata yacni nin cuntamuayti marka mahka dadaalana insha allahu tacaala anti iye nagata guud ahaan soomaaliya magaaladanka nadiifsan oo anka horumarsan oo mayleeraay wadooyinje iyo welwelb maadaama hata wadooyinkiina la dhasahay ayaamoon oo jidka laamagiiba la bilaawo la fadahayo istaraatiijiyadda welwelba la saaxay runtii maamulka degmada ed iyadan shaqeeyaan hamiingay maalin
waayahay dhegaystayaal weli ku guda jirna weli barnaamijka dabagalka wararka wareysa idaacadda raadiyaha baydhabo saaxiibayaal weli qeybo horay ee barnaamijka dabagalka ku guda jirna ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble waliba uu sageekan ama baxay waa diiray dalka kenya usoon markaas wadahadal la waadladay madaxweynaha uhuru kenyatta walibana uusa adkeyn arrinta muranka ee badan dhexey soomaaliya iyo kenya walmarkaaseyti walhadal ee markaas in la gali korno islamarkaana laka xali doon keliya go-aanka maxkamadda i c adduunka ee i c j waa khudbad markaas usagajeedi oo markaasiti lansuubi soo dhaweyntiisa hayti
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu horeyn waxaan mahad iska leh allah marka labaadna waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda kenya iyo shacabka kenya sida wanaagsan ee naloogu soo dhoweeyey magaalada xeebeedka quruxda badan ee mombasa mudane madaxweyne your excellency aad baan ugu faraxsanahay in halkan idinla joogo kadib casuumaad rasmi ah oo aan ka helay madaxweynaha dowladda kenya uhuru si aan uga turjumo xiriirka taariikheedka ee saaxiibtinimada ee u dhexeeya labada dal iyo labada shacab soomaaliya iyo kenya kaas oo ku dhisan darisnimo iskaashi xasilooni iyo isxushmayn maadaama president uhuru uu yidhi you can choose a friend but you can't choose a neighbor waa sax arrintaas waa mid meesha ku jirto saaxiib waa heli kartaa laakiin daris ma dooran kartid waa miduu ilaahay kuu dooray oo ah adduunka bilaawgiisii iyo adduunka dhammaadkiisii haddaba madaxweyne maadaama ay labada shacab ee soomaaliya iyo kenya siyaabo kala duwan isugu tiirsan yihiin waxaan jeclahay inaan xuso xiriirkan qotada dheer ee dhawaanahan sii xumaanayay wuxuu ahaa mid aad iyo aad nasiib darro u ah waa inaan dib u dhisnaa xiriirka yaga halka uu halka uu ah hadda joogo si aan u xoojinno iyo kordhinta iskaashiga labada shacab si loo joogteeyo amniga dhaqaalaha ganacsiga iyo isu socodka xorta ah ee dadka badeecadaha iyo adeegyada aan la-aantood dhaqaalaheennu awood awoodi karin inuu kobco soomaaliya waxay ku shaqayn doontaa annagoo wada jirna dardargelinta guddiga wadajirka ee iskaashiga j c c u adeegidda danaha labada shacab wadajirka iyo xasiloonnida gobolka iyo qaaradda weyn ee afrika waxaannu baadigoobi doonnaa fursadaha noo horseedaya xasilooni waarta iyo nabad ku wada noolaanshaha kaasoo ku salaysan is-ixtiraam iyo wada shaqayn dhab ah iyadoo lagu fogaanaya wax kasta oo wax u dhimaya xiriirkeenna waxaana ku dhaqaaqi doonnaa u hoggaansanaanta mabaadi'da dimuqraadiyadda xuquuqda aadanaha la dagaalanka musuqmaasuqa argagixisada tahriibka iyo dembiyada caalamiga hadafka iskaashiga ee soomaaliya iyo kenya ayaa ah xaqiijinta amniga qaranka ee labada dal in la abuuro xaalad wanaagsan ee ku aadan horumarka xasiloonida iyo in si wax ku ool ah looga jawaabo xagjirnimada hanjabaadaha amniga dembiyada ka gudba xuduudyada iyo caqabadaha cusub ugu dambayntii waxaan hoos ka xariiqayaa in aan ka shaqeeyo meelmarinta mabaadi'da kor ku xusan waxaana aana sii wadi doonnaa ilaalinta madax bannaanida iyo qarannimada iyo sidoo kale wada noolaanshaha ku dhisan sinaanta ee waddamada gobolka iyo qaaradda marka waxaan rabaa horumar iyo barwaaqo iyo sinaan iyo cadaaladna aan ka shaqayno
I'm supporting and I'm standing up for that vision for our fathers that they stand up for the prosperity and the, and the security of the region.
waxaa jiro iyo arrimo xasaasi oo markasta labada dal soo noqnoqda oo ay ugu mid tahay arrinta badda ee maxkamadda hadda taallo jawaabteedana aan sugi doonno marka waxaan jeclahay in waxaas aan ka gudubno aan horumarkeena ka shaqayno ganacsigeena aan ka shaqayno wixii mustaqbalka ahna aan si wadajira uga xaajoonno oo aan howlaheena mustaqbalka dhammaysanno
waayahay dhegaystayaal ee weli ku guda jirnay weli barnaamijka dabagalka wararkii wareysyada cad raadi habaydhabo qodobka kaliga weli useeyaa kusimaha ra-iisul wasaaraha waan ee ra-isul wasaar ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar weliba uu sigee kashii dhigay xarunta wasaaradda gargaarka iyo maalinta masiibooyinka xukuumadda federaalk soomaaliya oo neko oo markaaseytii usuuna ku hadalaya dhagaxdhiga gureed wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka xukuumadda federaalk soomaaliya marwo khadiijo maxamed diiriye iyo kureynta meelseyti ku hadalay usugan markaaseytii meelseyti ku hadalo kusimaha ra-isul wasaaraha waan ee ra-isul wasaar ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed khadar
xarunta wasaaradda oo isugu jirta dhammaan xarumihii oo dhan koobaysa haddii ay tahay xaruntii gurmadka deg dega iyo xaruntii kale ee kadigista khataraha oo dhan si aan ugu helno halkii ay ku wada shaqayn lahaayeen wasiirka wasaaradda caafimaadka sidaan horey golaha ugu sheegay iyo arrimaha bulshada doctor safawsiyo ayaan codsigii aan u jeedinay naga aqbashay horaan halkaan u nimin sidaasi lamidna waxaan ugu heliyey guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada mudane cumar finish walaashay doctores faadimo iyo tiimkeeda ayaana wasaaradda agaasimaha guud iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha cabdifataax nala shaqeeyey aad iyo aad oo isku xirnay maanta marka alxamdulilah dhowaanna waxaa noo bilaabanaya dhismihii sharafay noo tahay waa ku faraxsannahay maanta inaad noo dhagax
wasiirka wasaaradda gargaarka iyo ka hortagga masiibooyinka agaasimaha guud cabdifitaaxo xafiiska wasaaraha ka socda maarayaha agaasimaha cisbitaalka dhammaantiin waan salaamaya marka horeysa iyo bahda saxaafadda mar labaad farxad weyn bay noo tahay inaan maanta dhagax dhigno xarunta wasaaradda arrimaha gargaarka iyo ka hortagga masiibooyinka oo run ahaantii muhiimad weyn u leh dalka waa ka wada warqabnaa in xaaladaha aynu la halgamayno ay wasaaraddu ka shaqayso ay ka mid yihiin abaaraha soo noqnoqonaya oo u baahan gurmad iyo dhinaca caafimaadka iyo dhinac walba in shacweynaha iyo bulshada nugul laga taageero iyo fatahaadaha ama roobabku keenaan ama daadadku keenaan ama webiyada oo fataha ay keenaan oo isbeddelka cimiladu sabab weyn u yahay iyadana gurmad u baahan iyo musiibooyinka kale ee dhaca oo aynu ka wada warqabno kaalintii wasaaraddu ay ku lahayd qaraxyada kala duwanee mar walba markay dhacaan gurmad deg dega kaalinta kaga aadan ay wasaaradda iyo wasaaradaha kale la halmaalay la shaqeeya ay gacanta ka geystaan marka waa xarun weyn oo maanta ay wasaaraddu ku guulaysatay dadaalka wasiirkana ku yimid iyo xafiiska oo ka caawinayay ra-iisul wasaaraha in maanta aynu xaruntii dhagax dhigno dhismo weyn oo kafayn kara wasaaraddii iyo xaruntii saadaasha hawada yacni cimilada iyadana ay qayb weyn ka ahaanayso marka waxaan leeyahay wasiirka hambalyo iyo bahda wasaaraddaba dhammaantiin waan idin hambalyeynayaa insha allah waa inagoo xadhigga ka jarna dhismihii oo inoo gulisay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waa mahadsantihi
waayahay barnaamijka gudu jarna saaxiib yaal qeybashii dhexa guddoomiyaha gobolka banaadir waana aduqa magaalada muqdisho mudane cumar maxmuud maxamed cumar filis waliba geeko talaade ee xafiiskayga qaabile danjire qadar anfadhi soomaaliya xasan xamza asad haashim lamadan mas-uul waliba ayou ku wadaleynaa xoojinta xiriirka ku dhexeeya soomaaliya iyo in dowladda qatar magaalada muqdisho lagu siiyo goob iyo ku dhisan safaaradiyo
waxaa maantay xafiiska dowladda hoose ee xamar nagu soo booqday safiirka dowladda qatar ambasador xamsa oo ah maaragtay saaxiib mardhow mar badanba xafiiska nagu soo booqday oo arrimo kala duwan usoo booqday muddana gobolka waxyaabo badan kala shaqaynayay haddii ay ahaa lahayd mashruucii maaragtay lagu dayaxtirayay xaruntan dowladda hoose balse ujeedka maanta uu safiirka noogu yimid way ka duwaneed maaragtay kii shaqooyinkii socday oo ama dayaxtirkii xarunta lagu sameynayay iyo wax lamida waxaa jirtay muddoba waxaa jirtay arrimo taagnaayo safaaradda in dhul hore loo siiyey dowladdii xasan sheekh in safaaradda qatar dhul la siiyey dhulkii la siiyey ayay maaragtay ayay daba joogeen oo labadii kun iyo labadii tobankii ayaa lagu wareejiyey dukumiintii dhul ay dowladda soomaaliya ay siisay safaaradda qatar dhulkii safaaraddu weli maysan ku wareegin dhulkii haddana waxaa dhacday inuu dhulkii ujeedkii markii hore loo siiyey safaaradda haddana in uusan waxba badan uusan ka hagaagin oo dhulkii haddana gacmo kale uu galay maadaama safiirka maanta nala wadaagay cilaaqaadka walaaltinimo ka sokow inuu jiray maaragtay inay dhul ay siiyaan safaaradda aan ku leynahay dooxo inay dhul siiyaan oo ilaa lacag shan milyana ku kacaya ay safaaraddu dowladda qatar ee dhulkaas ay bixisay isla dhulkii markay bixiyeen maaragtay ayagu naftooda dhulkii ay dhiseen oo ilaa lacag koo iyo lix milyan oo kale ay ku baxday sidaas sidaas si lamida ayaa maaragtay maadaama xagga ay dhul naga siiyeen oo maaragtay haddana ay noo dhiseen hadda ujeedkooda wuxuu ahaa bal annagaa dhisanayne in dhulkii maaragtay dhul la siiyo dhulkii hore loogu cayimay oo wax ka ka taagan oo sidii uusan ahayn marka sidaasi waxay noogu yimaadeen ee guddoomiyaha ay hore ula ballansanaayeen inay arrinkaas ay kala hadlaan arrinkiina maaragtay guddoomiyaha waa kala hadlay inuu arrin arrimaha dhulka taagan oo safaaradda inuu xaliyo muddo dhow oo maaragtay aan tagno bal meelo kale meeshii hore loo siiyey haddii aysan maaragtay maanta aysan bannaanayn hataa inaan meelo kale tagno oo safaaraddu ay degi karto oo maaragtay aan u tagno
waayahay weli ka guda jirna dhegeystayaal barnaamijka dabagalka wararkii horeysay idaacadda raadiyaha baydhabo kula darartan siyati sagaal dhibic shan qodobka kaligiga weli useeyaa ganacsatada jaadka ee kagadow magaalada caasimada ee muqdisho oo farin indiri ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo kusugan dalka kenya weliba yo erena
ra-iisul wasaaraha waxaan ugu hambalyaynayaa inuuna badda wadahadal ka gelin waddanka soomaaliya baddeeda inuuna wadahadal ka gelin ganacsiga iyo inaan isdhex marno annaga iyo kenyana uu soo xalliyo annaga iyo kenya inaan isdhex marno dad walaalaa noqonno uu soo xalliyo tan labaad jaadka inuu soo daayo jaadkan waxaan ku qabnaa dad buu u xidhan yahay dowladda gacansaar la leh oo gacanteeda midiga oo maxaahto eelayaala oo dowladda u shaqeeya oo wixii waddanka ay ka aruuriyaan dowladda u geeya oo na dhibaateeyey oo farmaajo u xidhay oo dhibaato weyn aan ku qabno midda kaleeto ra-iisul wasaaraha waa inuu soo xalliyaa kenya ayada danteeda yay fiirsan annaga danteeda inuu soo xalliyo oo maxaahto kenya soomaaliya ay sharaf ku yeelato oo waddan waddanka la xisaabtamayaa noqonno waddan ayaga keligoo dan gaara wata aan laga dhigin ra-iisul wasaaraha ilaahay ha u fududeeyo tan labaad hareeriga quruglaha naga joojiyo dadka dowladda u shaqeeya oo dowladda farmaajo uu u sharciyey farmaajo laba qofuu u sharciyey labada qofoo u sharciyeena danbuu ku wataa inay maalgeliyaan oo doorasho uu soo galo oo asaga maxaa dantiisa ay wadaan dad ay dantiisa wada waayo dad soomaaliyaad ma wadaan tan labaad midda kaleeto hareeriga dadka loo xidho laba laba laba laba bahalbasuu bixiyey ummaddii ka soddon iyo laba qof baa ku shaqaysanaysay oo soomaaliyaad isku jirta ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogtaan ku wada shaqaysanaysa hadda laakiin laba nin baa ku shaqaysata laba nin nin labada ninna danta madaxweynahay wadaane dad soomaaliyeed ma wadaan haddii madaxweyne waddankan qabsado labada nin wax shatiga oo la siin doono ma jiraan haddii la siiyo mudaharaadkii ugu barnaama dhacaysa lama siin kara labadaa nin labadaa nin farmaajo u shaqeeyaan il gaara ha lagu eego soomaalinimo u shaqeeyaan muslimnimo u shaqeeyaan jaadkan hareeri mirooga markuu yimaado toddoba toddoba qof baa ku wada macaashi jirin cunuga ii shaqeeya midka maxaydka garaabaystaha midka aniga diyaaradda markan ka soo qaada aan lacag siinaayo waa ganacsan toddoba qof ugu yaraan baa ka biilan jirtay farmaajo iyo labada nin oo u shaqaysa oo jaadka uu u xidhay ilaahay hanaga fududeeyo
waxaanan annagu aan rabnaa jecel lahay jaadka kenya inaan ka ganacsanno maxaa yeelay jaadkan hadda yimaado oo hareerigaa middeeda koowaad waa jaadka foosha xunne ta labaad waa qaali midda labaad dad goonihii u xihan yahay oo ganacsi gooni dad ugu xihan weeye marka maba doonaynaba annagu hadda waxa weye waxaan shucuurteenna ka muujinaynaa inaana doonan jaadka etoobiya ka kenya ra-iisul wasaaruhu dadaalkiisa horay ha u wato aad baan u taageersannah
waayahay dhegeystayaal guud ahaan weli intaa ka gabagabeeyey barnaamijkii dabagalku wararkii wareysyada cad raadi habaydhow kuldalatan saaxiib yaal anoo maxamed abdiraxmaan ibraahim jiiro sindareysyahay nuur kalsoon ee farsamey kamaansintin dhugunsowg wararka barnaamijyada kubowda cad raadi habaydhabo saaxiib yaal barnaamijkan barnaamijnimada aan tiridin ku kulmaan sidaasiyo nabadgelyo